magaalada dhusmar ee caasimadda galmudug ayaa wajahaysa saameyn xoogan oo ka dhalatay roobabka mihigaanka ee saacadihii lasoo dhaafay ka da-aya magaalada dhusmareebe roobabkani wuxuu saameyn ku yeeshay isku socodka gaadiidka dadka iyo bulshada taasoo oo xayira ku keentay wadooyinka qaran xirmaan gaadiidleyda ayaa ka cabanaya wadooyinka biyuhu furteen taasoo qayb ka ah isku socodka bulshada oo istaagay haddaba waa kuwan qaar ka mid ah gaadiidleyda shacabka ee saameynta ay kala kulmay biyaha iyo sidoo kale roobab ka dhacay magaalada dhusmar ee caasimadda galmudug magaceyga waa axmed cabdi cali barre waa ujeedin geerishkaana ku shaqaysan jirnay waan biyihii naga buuxsamay meesha ilmaha ugu qaraaba jirna waa taas waa naga buuxsantay banaankaasaan baabuurta maanta aga shaqayna geerishkana saasuu noo noqdo mayahan macnaha shalagala bay noo yimaadeen awal wixii ka horreeda waa ku shaqaysan jirnay hadda wakaas maanta saasuu noo noqdo shalagala roobkaa noo yimid ilaahay barwaaqadaasuu noo keenay hadda waa noo kaas meesha ilmaha ugu qaraaba jira wakaas jidadkii magaalada biyo ayaa naga gooyay xaafadaha meelaa u leex hataa lama arko annaga gaadiley haddaanu nahay daqli gaadileyda canshuur iyo waxbaa laga qaadaa jidadkan lakabadsay saarin waa sanadkii markii afaraad oo biyo gelayaan wadooyinka aad u qabsanayaan oo meelihii xataa ay laga gudbin lahaa aan laga gudbin taasoo keentay inaan dhibaato gaadiidka ku qabno cariiri iyo dhiiqo iyo wax walba ku qabno naloo meel kasta aan mar weyno oo saasita haddana aan wax u soo socda aan arkayn addoona ladhisaa waa la dhisaa layiri hadda weli wax dhisaa ma waa mar laba waan oo dhisaa laleeyahay hal sana laba sano ka hor waa la cabirayay wax dhisay male dhiiqaan u qabsatay biyaan u qabtay waxaa u baaqayaa madaxda maamulka maamulka waa la hadalnay waa kala fariisan hadda ka hor waa la dhisaana la yiri waa sugaynay ilaa hadda ma hayno wax qaybsaday ma naqaano jidadkii biyo waa dhaqaaqa weynay gaadiidkii dhibaa naga haysta cilad iyo wax walbaa nagu haysta mana aragna wax noo naga qabanaya marka dadka ma hayno dhinacan oo bariga magaalada dhinaca qoradhaceeda ah halkaas dhinacaas oo aagga loo yaqaano xafad dayax maritaankeeda dhib waayo waa cariiri biyaha iska dhooba wadooyinka waa go-an yihiin qaar maba la maraba koraa laga soo wareegaa waa iska dhex yaallaan way ku xiran yihiin dan dad baanta dhagax dhigeen wadoyinka dhakabisana inay ka tageen markaas biyihii ku xireen wax kala hadlayna lama arko dadka xaafadaha iridoo dhagaxay soo dhigayaan anta meesha dhiiqadu taallay dhagax keenayaan inta dhinac ka soo raraan iridii markaas biyaha dhexdooda gaari ku soo celinayaan maamulka iyo wax la hadlaana ma aragno marka waxaan ka codsanaynaa maamulka iyo dadka madaxda inay arrintaas fargeliyaan magacaygu waa muxidiin maxamed baal ku nool magaalada dhismareeb alxamdulilah ilaah noo gargaareen waa qabowsane ilaah noo gargaare inkastoo ay dadka xaafadaha qaar ay biyo iyo ay yihiin oo laga qax ay ku sigan tahay aniyow saameyn badanaa nugu yeelatay xaafadaha qaar aan la aadi karin laamiga waa aragtay oo rafaad badan ku qabno inkastoo hadda alxamdulilah hadda waa roobsanaan laakiinse waa biyaha dhibaato weyn bay noo geysteen saan u nahay gaadiley
wadooyinka waaweyn magaalada dhusmar caasimadda galmudug ayaa inta badan waxaa fadhiya biyo xoogan oo saameyn ku hesha socodka bulshada taasoo qayb ka tahay gaadiidka ay ka cabanayaan noocyadiisa kala duwan iyagoona sheegay in wax laga qabto biyaha fadhiya wadooyinka waaweyn magaalada dhusmar caasimadda galmudug